gurigale waa ku sidee maxaad samaynaysaa hee maxaan sameeyey maxaa iga rabtaa hooyaan kuu sheegaa wallaahi
waad qaldantahay saan wixii laguu sheegay ma ahan markaad qunfacaysid maa u dhigatid xusulkaaga intaa sidaas u soo laabatid ama mara yar oo nadiif ah ku soo dabooshid afkaaga maxaa waad arkaysaa inaan gacmihii u dhigay ma ogtahay haddii aad u dhigtid calaancashaada inay qalad tahay maxaa waxaa laydhaa afkaaga daboolo aniga waan daboolay maxaa gacantayda ku daboolay afkayga haddii aad gacantaada ku dabooshid waa halis gacantaada waxay soo qaadaysaa dhammaan wixii jeermis afkaaga ka soo baxay hadhowna meel kastaa ku taabanaysaa car waa kas arag ayagoo is haysan war maxaa ku murmaysaan hooya waxay samaynayso bal eeg
maxay samaysay markay qunficaysa gacmaheeda afkeeda u dhigaysaa waa qalad hooyo sagaley hooyo sagaley calaacalahaaga ha u dhigin ee isticmaal waxaan idin baray tiishka ama ku celi xusulkaaga oo xagga sare u soo laab halkuu ka laabmo qunfacaaga u dhig war biyo aan cabbo bal ii keena aniga aniga awoo biyaa u keenaayo adiga sagaley ka joog hee maxaan uga joogaa adiga markii hore orodoo gacmaha aad u dhigtay qunfaca iska soo dhaq si fiican weliba saabuun ku soo dhaq anigaa awoowo biyaha u geynaya maasha allah hooyo liibaan ilaahay aqliga kaama qaado haddii sida wiilkayga dadku wax u fahmi lahaayeen cudurka layskuma gudbiyeen wiilka anuu igu taagan yahay marow marow awoow anaa biyaa u keenaayo waayaha orodoo gacmaha iska soo dhaq kadibna awoowo biyaha u geey liibaan u daa hooyo iyada awoowaha u geysa biyahee hooyo maanta waxaan raadiyaha ka dhagaystay iyadoo la leeyahay cudurka waayeelka ha laga ilaaliyo maxaa yeelay way u jilacsan yihiin fayraska korona haa waa sax hooyo ilaahay aqliga kaama qaado waa inaan dhammaan sidaa waalidka ugu taxadirnaa
dawooyin kaalmaati iyo malaha kaniin wax tara ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacana kooxo hadalkood baddaa ku koobno gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kale uu ka durgaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaad doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo